subax
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad dunida ka joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka baryadii beerulla waxaa saaka idila socodsiin doona anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamada waa bilaal daayir waane waa hagaag dhegeystayaal qeybihii ugu horreeyay ee barnaamijka baryadii beerul ayaad dhegeysanaysaana barnaamijka dhegeystayaasha ayaa alaaba lagala qeyb qaata iyagoo nooga warbixi doona sida saaka loogu waabariisa halka ay joogaan waxayna naga soo wici karaan eber lixal sideed iyo sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad dhegeystayaal barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaan dhegeysaa ugu horeeya qadka ku jira halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum
waalaikum salaam walaal soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad iga soo waceysid
walaal maxamed oo kaaso wacaya lafoole maxamed saaka sidee loogu abiriistay lafoole
aad iyo aad ayaa loogu abiriistay goobaha ganacsiga caafimaadka isku socodka gaadiidka dhammaan oo loo kala dareeray jiruu joogayaadee laay ramadaan keliya meel kastoo ay joogtaan aada baa u mahadsan tahay maxamed waan kaaga mahad celinayaa siduu canad barnaamijka baryadii beerulla aada ugu qeyb qaadatay islamarkaana aada nooga warbixisay sida saaka loogu abiriistay deegaanka lafoole aada ku sugan tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ayaa ka go-ay eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaan dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay meel walba aad joogtaan waxaan hawadiid aga leeyahay subax wanaagsan qaybihii hore ee barnaamijka bariidii beerula ayaa dhegeystayaal maqlaysaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamada waa bilaal daahir waane dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay eber lix hal sideed iyo sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa si toos usoo wici kartaa dhegeysta halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
aleykum salaam waraxma soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad joogtid
aada jooji waa xaafadda caloolacad cabdisaaka sidee loogu abiriisay caloolacad
si fiicana looga bariisay goobaha waxbarashada isku socodka jahidka dhammaan waa loo daray
aad baa u mahadsan tahay cabdi waan kaaga mahad celinayaa sida wacanad barnaamijka aada ugu qeyb qaadatay isla markaana waqtigaada usoo gelisay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ee ka go-ay inta barnaamijka harsanaya uuna soo wici doonaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ee ka go-ay eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal barnaamijka u qeyb qaadan kartaan waa eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa si toos usoo wici karta adigoo looga warbixin doona sida saaka loogu abiriisa halka aad joogtid halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaagii halkaad joogtid
waxaan joogay ilaa magaceygana waa qamar qamar saaka sida loogu abiriisa halka kusugan tahay
maasha allah si fiican loogu abiriyo goobaha waxbarashada iskuulka waa loo dareeray aad baa u mahadsan tahay qamar waan kaga mahad celinayaa sida wacan aada barnaamijka aada u qeyb qaadatay isla markaana waqtigaada aad usoo gelisay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha waxay fariimaha kusoo dirsan karaan furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal ay fariimaha kusoo dirsan karaan waxayna si toosa usoo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa si toos usoo wici kartaa dhegeysta adigoo loogu warbixin doona sida saaka loogu abiriistay halka aad joogtid dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ayaa ka go-ay meel walba aad joogtaan dhegeystayaal waxaan nabadii daga leeyahay subax wanaagsan
daashay dhibcigii isna sayma rooba duulama saaro subaxdiina mayay da'ay mayay da'ay soo daashay dhibcigii soomaaliyay ma nabadbabalad weyn ma nabadba
barnaamijka habariidii beerula ayaa dhegeystayaal maqleysaana qeybihiisii dhexe ayaa dhegeystayaal isla soo gaarnay dhegeystaha qadka ku jira halo wasalaamu calaykum halo wasalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaaga ee halkaa joogtid
waa dhaa walaalkay magac waa farxiya halkay farxiyo saaka sidee loo waabiristo kooshin
si wanaagsan loogu abrista koobi ganacsiga goobo waxbarasho socodka eedida dadweynaha caafimaadka waa loogu dara baada doorla jiro jooga madlaanu kariimo qala aada baa u mahadsan tahay farxiyo waan kaga mahad celinayaa sida uu calad barnaamijka bariidii beerulaha aada ugu qeyb qaadatay islamarkaana aada nooga warbixisay sida loogu waabiriistay xaafadda kuushil ayaad ku sugantaha dhegeystaha qadka ku jira halo wasalaamu calaykum halo wasalaamu calaykum
calaykum salaam soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad joogtid
waa dhawaa walaalkay magac waa socod suldaan banaan sucaada saaka sidee loogu waabiriistay baraadhe
magacayaa lagu wabaristay goobaha ganacsiga goobaha barashada socodkaadisa dadweynaha dhammaan waa lagu wabareeranaaa joojo hormar waa aada baa u mahadsan tahay waan kaga mahad celinayaa sucaado sida waa canad barnaamijka aada ugu qeyb qaadatay islamarkaana waktigaada aada usoo gelisay waan kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay inta barnaamijka ka harsan ayuu dib noo soo wici doonaa barnaamijka bilaal daayir waani ayaa ii farsameynaya waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay meel walba aad joogtaan waxaan wad idinga leeyahay subax wanaagsan barnaamijka bariidi beerula ayaad maqleysaa dhegeystayaal markaana waxaad kusoo dhawaataan fariila
ku soo dhowaada qaybta labaad ee fariimaha ku saabsan halista ay keenaan waxyaabaha qarxa ee haraadiga dagaalku qaybtan waxaad ku baran doontaan qeexitaanada muhiimka ah kuwaas oo kaa caawin doona inaad fahamto noocyada kala duwan ee halista waxyaabaha qarxa khatarta ay keenaan iyo sida looga fogaado
waa maxay walxaha qarxa ee haraadiga dagaaladu tani waa aalad qaraxda oo la isticmaalay ama diyaar u ah in la isticmaalo waxaa laga yaabaa in la ganay ama la tuuray laakiin aysan weli qarxin waxaa laga yaabaa inaysan u qarxin ku talagal ahaan cillad ama sabab kale waa maxay miino dhuleedku tani waa aalad qaraxda oo loo qaabeeyey in lagu aaso dhulka hoostiisa dushiisa ama meel ku dhow ama sagxad kasta oo ku habboon waxaa loo naqshadeeyey in lagu qarxiyo ku duljoogsi u dhowaansho taabasho qof gaari ama xitaa xayawaan maxay haraadiga waxyaabaha qarxa ee dagaaladu iyo miinooyinku sameeyaan dhimasho dhaawac shil xanibaad xayiraadda gaaritaanka khayraadka dhulka ama kaabayaasha dhaqaalaha halkee sida caadiga ah haraadiga dagaalada iyo miinooyinka laga helaa dhismayaasha burbursan goobaha hore ee militariga saldhigyada ay militarigu ka guureen dhismayaasha laga guuray raadadka iyo waddooyinka aagaga dagaalada waddooyinka loo maro aagaga istiraatiijiga ah gawaarida burbursan boholaha uu cawsku ka baxay goobaha istiraatiijiga ah sida buundooyinka biyo-xireennada garoommada saldhigyada militariga iyo wixii la mid ah sidee uga nabadgelaysaa marka aad ku timaaddo haraadiga dagaalada iyo miinooyinka ha u dhowaan ha taaban ha ururin ha kaydin ha faragashan ha garaacin ha taabsiin dab ama kulayl ha jiidin ka fogow shay kasta oo aad ka shakiso noloshu waa qaali ka fogow goobaha laga shakiyo ka fogow goobaha halista ah soo wargeli odayaasha bulshada
weli waxaan ku guda jirnaa qeexidda halista kala duwan ee qaraxyada waxaan hore uga soo hadalnay haraadiga waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka dhulka waxaanse hadda qeexi doonaa aaladda qaraxda ee macmalka ah waa maxay aaladda qaraxda ee macmalka ahi waa aalad loo sameeyey in lagu aruuriyo dhowr waxyaabood oo ciiriin ah iyo waxyaabo kale oo la heli karo taas oo laga samayn karo waxyaabo maalin walba la isticmaalo oo ay ku jiraan kiimikooyinka wax dumiya ama guba waxaana loogu tala galay in wax lagu dilo lagu dhaawaco lagu carqaladeeyo ama lagu waxyeeleeyo bartilmaameedka lala damacsan yahay sida badan waa la qariyaa si loogu kadiyo bartilmaameedka sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaan la dhigin meel muuqata maxay sameeyaan waxyaabaha qarxa ee macmalka ahi dil dhaawac burbur shil saamayn siyaasadeed dhaqaale iyo kuwo bulsho halkee sida badan waxyaabaha qarxa ee macmalka ah laga helaa ama la dhigaa dhismayaasha burbursan kolonyada militariga gudaha ama hoosta gawaarida shandadaha ama boorsooyinka aan lala joogin meelaha u dhow saldhigyada booliska iyo baraha baarista meelaha u dhow dhismayaasha militariga suuqyada iyo meheradaha gudaha ama dhinacyada waddooyinka iyo isgoysyada dusha iyo sagxadaha kore sagxadaha iyo dhirta la aasay daboolan ama qarsoon buundooyinka dulmara webiyada ama bulaacadaha sideed uga badbaadi kartaa walxaha qarxa ee macmalka ah ha u dhowaan waqtina ha ku qaadan goobaha soo socda walxaha dayacan goobaha baaritaanada saldhigyada militariga ee laga guuray kolonyada militariga dhismayaasha burbursan kulamada heerka sare ah suuqyada iyo goobaha dadka badan wargeli odayaasha bulshada
weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka bariidii beerulaha qiimihiisii dambe ayaa dhegeystayaal isla soo gaarnay dhegeystaha qadka ku jiro halo assalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ayaa ka go-ay eber lixan sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad dhegeystayaal barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaan oo eber lixan sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha fariimaha waxay kusoo dirsan karaan furaha ala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal halo assalaamu calaykum calaykum salaam soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad joogtid
masteexada joogta deegaanka bacaad nasteexa saaka see loogu habiristo bacaad si fiican goobihii ganacsiga goobihii waxbarashada goobihii gaadiidka dhammaan waa loo dareeya idaacadda beeralaha loo fadhiga beerta raaxada aada ba umahadsan tahay nasteexo waan kaga mahadcelinayaa si dawacan aada barnaamijka aada uga qayb qaadatay islamarkaana waqtigaada aada usoo geliso waan kaga mahadcelinayaa dhegeystayaal intaa ayaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka baryadihii beerula waxaa saaka idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamada waa bilaal daahir waani inta barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono sida iyo nabadgelyo